magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa si habsami leh uga socda tartanka ciyaaraha kubadda cagta iskuulaadka ku yaala degmada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada sida goobweyn yuunto iyo qaamqaam tartanka oo sanadkiiba mar la qabto ayaa ujeedkiisu yahay isdhexgalka bulshada waxaana kasoo qeyb galay sideed iyo labaatan iskuul gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada kismaayo aadan iimaan dhaqan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey habsami socodka tartanka iskuulaadka degmada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada isagoo ku baaqay in la ilaaliyo anshaxa iyo xeerarka u yaala tartanka galabta waxaa kulan xiise leh ee garoonka waama dhex maray iskuulka axmbil xambal iyo iskuul jubba kan degme ahaan waxaan mar walba ka shaqeynaa horumarinta sboortska degmada kismaayo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta garoonka waxaan oo taageero buuxo oo nabad si nabad ciyaarta ku daawanayaan waxaan u mahad celinayaa dhammaan bahda waxbarashada qeyb lixaad leh ka qaadanayso tartanka iskuulaadka degmada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada waxaan mar walba aan garab taagannahay bahda waxbarashada inaan mar walba jaanis siino kubadooda xirfadooda ay kusoo bandhigaan garoonka weyn ee waamo waxaan mar kale mar labaad waxaan baaq u diraynaa dhammaan iskuullada magaalada kismaayo inay ilaaliyaan anshaxa tartanka iyo xeerarka u yaalo waxaan rajeyneynaa insha allah in ciyaaraha noo dhimanna si wanaagsan ilaahay noogu